أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room mas-uul ka tirsan safaaradda dowladda xabashada etoobiya ee magaalada muqdisho ayaa iska dhigi tiray amar ka soo baxay kooxda riddada oo ahaa in dalka uu saacado gudahood uga baxo weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataabel akhbaari ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii koowaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool madaxii hore ee murtadiinta ayaa eedayn kulul u jeediyey murtada gurgurta xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaay ayaa ka faa'iidaystay dowladdiini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan wilaayadii islaamiga bokool ayaa munaasabad heer sare ah u qabatay macallimiinta deegaan hoos yimaada degmada xudur kuwaasoo baranayey xifdiga iyo tasxiixa qur-aanka kariimka ah
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiiy labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mas-uul ka tirsan safaaradda dowladda xabashada etoobiya ee magaalada muqdisho ayaa iska dhigi tiray amar ka soo baxay kooxda riddada kaasoo ah in dalka uu saacado gudahood uga baxo cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan eegaya qoraal ay soo saartay kooxda riddada soomaaliya ayaa waxa ay ku amartay in dalka uu ka baxo diblomaasi ka tirsan safaaradda itoobiya ee magaalada muqdisho iyadoo diblomaasigaasina ku eedeysay inuu galay shaqadiisa waxaan ahayn ninkan lagu sheegay diblomaasiga oo lagu magacaabo cali maxamed aadan oo la taliya ka ah safaaradda dowladda siliibeedda itoobiya ee muqdisho ayaa si rasmi ah loogu amray inuu soomaaliya uga baxo muddo toddobaatan iyo laba saac gudahood saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa iyaga oo magacooda qariyay u sheegay warbaahinta in ninkan oo loo yaqaana cali garre uu yahay korneyl ka tirsan sirdoonka militariga itoobiya islamarkaana uu socdaal ku tegay qaar ka mid ah maamul goboleedyada khilaafka uu kala dhexeeyo murtad xasan garguurte diblomaasigan oo la sheegay inuu hadda kusime ka ahaa safaaradda itoobiya ee ku dhex taalla madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya ee muqdisho ayaa ah ninka sida dadban u maamulayay maamulada riddada ah ee jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana diblomaasigaas iska hinatirayaa amarka ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ee isaga lagu amray inuu dalka ka baxo bilooyin ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ay sidan oo kale u soo saartay warqadda ay ku farayso in albaabada la ysugu laabo qunsuliyadaha dowladda itoobiya ku leedahay magaalooyinka garoowe iyo hargeysa taasi oo keentay in lagu maadaysto kooxda riddada qunsuliyadihiina ilaa maanta ay iska furan yihiin gurguurtana uusan awood u lahayn inuu albaabada isugu laabo ma jirto ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya kaasi oo ku aadan amarka ka soo baxay kooxda riddada ee uu madaxda ka yahay murtad xasan garguurte waxayna aamusnaanta xukuumadda adis ababa ka dhigan tahay in aysan dowlad u aqoonsanayn gurguurta iyo kooxdiisa waad mahadsan tahay walaalka caliyare weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida uu ku warramayo walaalka cabdiqaadir maxamed rabbaani howlgalladan oo khasaare lagu soo gaarsiiyey cadowga allah ayaa siyaabo kala duwan waxa ay oga dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo ay ku soo duuleen kufaarta jinsiyadaha kala duwan leh iyo dabadhilfyada murtadiinta muctadiinta haddii aynu ku horeyno wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada diinsoor dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ah ee laboorka degmada baraawe isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee buundada yar degmada afgooye iyo buundada deegaanka bariire ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay weerar qarax ah ka fuliyey afaafka hore degmada xudur ee wilaayada bakool qaraxa ayaa waxa uu haleelay sarkaal murtad ah oo magaciisa lagu soo gaabiyey kaaragube waxaana uu ka go'ay labada lugood murtadkan ayaa caan ku ahaa dhibaateynta dadka shacabka ah si gaar ah kuwa musaafuriinta ah ugu dambeyntiina howlgalladan ayaa imaanaya xilli mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada tooska ah qaraxyada iyo weerarada dhabagalka ah oo maalmihii u dambeeyey mujaahidiintu ay ku naafeeyeen salibiyiinta iyo murtadiinta dabadhilfida u ah mahadsanid rabani kataab al akhbaari ayaa bahaysay filim cusub oo qaybtii koowaad ah oo mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool kuna afar boqol lix iyo afartanka bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey filimkaasi
بالله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين waa muuqaal kooban oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sekemo xalay fiidkii ayuuna baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib waxaa lagu soo qaadanayaa muuqaalkan qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijri kaasoo lagu soo bandhigayo howlihii saka qaybinta ee ka dhacay deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose صالحين أخي في الله سر في الصالحين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين maamulada wilaayaadka islaamiga dalalka soomaaliya ayaa sakada xoolaha nool si siman ugu qeybiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qeybaha hore ee muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela lo'da iyo ariga oo la isugu keenayo goob bannaan ah si halkaas loogu qeybiyo dadka mudan in la siiyo kuna dhaqan deegaanka weelmaarow ارفع علينا رغيفا ترفع القرآن نهجا سماويا يذل الحائرين سر في الخالدين سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين الإسلام لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jubbada hoose ugu dambeyn waxaa qaybta koowaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada xoolaha oo ka hadlaya wixii ku soo aaday iyo qaabka loogu qeybiyey لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jubbada hoose wilaayada islaamka ayaan u imaanay oo xaalada zakada adkaan la qaybinaya waxaan waxaa la isiiyey afar neef oo ari ah waan ku faraxsan
وداعا يا أخا التقوى وداعا إلى المقيا بدار الواثقين magaciga aadan maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa meesha la yidhaahdo weelmaaro Ee, waxaan ka helay meesha naf geel ah ayaan ka helay waan ku faraxsanahay sakaawaadka wixii xaqeyga nasiibkayga alla ka dhiga waan ku faraxsanahay أمين قد حفظت لك اليمين أخي بالله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimadow waxaa la siiyey neef lo ah waa ku faraxsanahay waa ilaahayaan ku mahadayaa walaayadaa ku mahadayaa markii igu horreysayna waa alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsanahay waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin
dad badan oo xoolahooda uu gaaray nisaabka sakada oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dalka ayaa sannad kasta laga qaadaa intii xoolahooda ku waajibtay saka ahaan halka dib loogu celiyo dadka lagu sheegay qur-aanka kariimka ee mudan in la siiyo waana tiir ka mid ah arkaanta diinta islaamka oo ay soo nooleeyeen maamulada wilaayaadka islaamiga soomaaliya
madaxii hore ee murtadiinta ayaa ayadeyn kulul u jeediyey murtada gurguurta xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta haddaba faahfaahinta warkan waxaa eegaya marwaan maxmed xilli uu ka warhadlayay xisbigiisa murtad shariif sheekh axmed kadib kulan ay yeesheen ayuu dhaleecayn xoogan u jeediyey kooxda riddada ah ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho isagoo weerar afka ku qaaday murtad xasan gurgurte shariif murtad oo ah madaxii hore ee kooxda riddada ayaa eedeymo culus u jeediyey xukuumadda gurgurte wuxuu ku eedeeyey keligii talisnimo iyo inuu dalka u horseeday xaalad hubanti la-aan ah waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga hortago qorshaha xasan uu dumacsan yahay sida uu hadalka u dhigay dhammaanteen waxaan ka dharigsannahay xaaladda dalku uu ku jiro marxaladda siyaasiga oo maraayo marxaladda amni midda dhaqaale midda bulsho oo kulligooda aanan ku qanacsanayn sida wax u socdaan inaan wax ka bedelnana waxay ku xiran tahay inaan isu geyno awooddeenna fikirkeenna caqligeenna xoolaheenna maxay ahaato xisbiga keliya ee ka dhalatay kow iyo labaatankii sano iyo fawdadii weli waxay noo riixaysaa in hal xisbi dalka uu hogaamiyo oo laga ilaaliyo xisbiyo kale taas marka waxay u baahan tahay in loo soo jeedo loo foojignaado asbaabtu waa kala duwan tahay xisbi in doorasho lagu aadaa keligeeda macna ma samayso xisbigii kacaanka xisbi u ahay keligistalis u ahay xisbigaa doorashada lagu aadayay isagaana la dooranay africa inteeda badan axsaaba ka jirta labaatan sano soddon sano maybe ka badan marka midka xisbigaan raadinayna makaasa maya maxaa yeele dib inaa dib inaan ugu laabano dictatoriyad dib inaan ugu laabano nidaam kalitalisa lama aqbali karo soddon sano oo dagaal sokeeya iyo kow iyo labaatan sano oo dictatorshiba inaan haddana dib ugu laabano yani xukun qalloocan oo aan waxba laga dhihi karin oo ra'yi lala bandhigi karin oo hadda aad maqlayseen dastuurkii dal waxaa isku haya waa dastuurkii dastuurkiina meelaa la iska dhigay markayay tahay inay ka hadlaan waxay tahay inay ka hadlaan axsaabta siyaasiga maxaa yeele ayagaa u socda doorasho axsaabta siyaasiga marka haddaysan u diyaargaroobin arrintaas waxa la qorsheynaayo inay suuro galaana dhacaysa markaas kadib qayl iyo buuq inay yimaadaan macna ma samaynayso hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed ee ka dhexaloolsan madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwaan odayaashii dhaqanka ee dhalinyarada beesha jambaay ayaa ka faa'iidaystay dowladdiini ah oo uu soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan faahfaahinta warkan waxaa hayaa yaasir maxmed dowladani oo loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee muscab ibnu cumayr islamarkaana socotay muddo bil ah waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayadii hiiraan usoo gebagabeeyey hogaanka dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan dowladda oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa waxaa munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoona ragga beesha jambaay kula dardaarmay inay sii wadaan barashada diinta islaamka asalku waxaa weeyaan cibaadatullaah cibaadada maxaad haysaa marka aad is waraysato maxaa gacan kugu jira maxaad xasilisay maxaa kuu hirgelay sida ilaahay kuu abuuray wixii lagugu qorshihii lagugu talagalay ma ku taagan tahay mase kuma taagnid waad is waraysato xaqlaa ilaahay ku siiy subxana watacaala cibaadadaas ayadoona loo abuuro walaalayaal waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay saad allow caabudi lahayd waa inaad barato waa laazim waa masale ayadana aan laga maarmaynin wey qofka inuu waajibaadka la saaray iyo takaaliifta lagu kallafay waajibaadka la saaray si u gudan lahaa qofka waa inuu barto sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonka beesha jambaay nabadoon xasan xaqdoon isagoona kula dardaarmay waxgaradka iyo dhallinyarada beesha inay dhaqangeliyaan cilmigii ay barteen dowladan waa dowladii labaad ee noo soo xirantay tan hadda tii daraad waxay ahayd tii haweenka midaanna waa tii ragga ilaahay ayaa ku mahadsan oo noo kasay inaan wax baranno meel laiskugu imaada meesha ugu qayrka badan leh meeshaan waaye ilaaha noo kasay waxaan iigu dardaarmayaa reer adoogay ama talkaygiiyow waxbarashada inay tahay shay muhiima cizi iyo sharafaa lagu gaaraa shalay waxaa noo soo xirmay dowray ahayd oo haweenkii ay ahayd toban iyo shan maalmood ka hor haddana waxaa waa tidii midii ragga waaye inaanan annaga aanan caajisin oo aan hore u soconno oo aan diinka ilaahay baranno walaayadana aan ka codsanno afar iyo labaatan saac inay dowrooyinkan oo kale noogu celceliyaan iyadaa cizi iyo sharaf lagu gaaraa ilaahay idinkiis waxyaabaha la barta waxaa ugu fiican oo ugu roon oo in la barto afar iyo labaatan sax loo istaagnaado u roon waa cilmiga kuwa ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa raacda ilaah naga dhigo haweenadkiinna kuwa barakaysan allah naga dhigo kuwa owlaadooda waxbar allah naga dhigo
qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyarada beesha jambaay ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa ka codsaday maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable inuu u soo celceliyo dowlaadka diiniga ah magacayga maxamed bilaal bris walaal alxamdulilah dowlada mudabil ayay noo socotay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan wax badan baan ka faa'iidnay towxiid ayaan baranay waxaan baranay arkaanta oo islaamka waxyaabo badanaan ka baranay oon ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka baranay shanta tiir islaam lixda iimaan iyo alixsaan farqi weyn baa u dhexeeya maalintaas waxaan ahayn dad mugdi ku jiro haddana waxaan noqonnay dad iftiin usoo baxay oo waxyaabo badan naga qarsanaa ayaa banaanka noogu soo baxay maasha allah aan ka faa'iidnay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay soo dhaweynayna mar kasta waxaan codsanaynaa in nagula soo celceliyo barnaamijka noocan oo kale ah magay cidow iidla kalmaay dowlada diinana la baraay alxamdulilaahi ilaah mahad iskale macalimiyaa wax la bartay tafsiirana la baray qur-aanna la baray ilaah mahad iskale waxyaalo badan ka bartay arkaan islaamka ka barani ataxiidkaan ka barani waxaan ka barani altawxiidkaan ka barani alxamdulillah ilaah mahad iskale maalmo ka hor ayay ahayd markii maamulkii islaamiga ah ee degmada buqa qabla dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka beesha jambaay ee ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan
mahadsanid yaasir ugu dambayntii wilaayada islaamiga boqol ayaa munaasabadda heer sare ah u qabatay macallimiinta deegaan hoos imaaday degmada xudur kuwaasoo baranayay xifdinta iyo tasxiixa qur-aanka kariimka cabdiqani maxamed ayaa siyaan maqaadaya
تكن محركا يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواو ومخرج الأليف والياء في مخرجها الذي عرف waa munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna soo xirayay xalqo tasiix ah oo loogu magacdaray salaaxudiin al ayuubi taas oo muddo siddeed bilood ah u furneyd macallimiinta madaarista deegaanka garasweyne iyo dhammaan deegaanada hoostaga degmada xudur xalqada waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad labaatan macallin waxayna muddadii ay furneyd xalqada laga saxay tasxiixa qur-aanka iyagoona dusha ka xifdiyey kutubo kale oo qayb ka ah culumta qur-aanka gabagabada xalqada waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada culimo salaadiin iyo waalidiin waaliga wilaayada bokool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn kelimad qayimah ka jeediyey munaasabadda wuxuuna waaligaasi gooni ah ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta marxalatu almuraaqabati walmuxaasaba macallimiinta in la muraaqabeeyo lala xisaabtamo la dabagalo wax soo saarkoo la fiiriyo dugsiga meegaa ardayha ku galanjibidi meegaa sinin furinyi barnaamijkaas jazaahumullahu khayran walaalaha mayha ka bilaabeen dhinugun oo bariga wilaayada gaar ahaan tijooglow iyo xudur qaybtiya bara yalaha ka bilaabo intan in mar walaa tahliil eh hadeerangaag malaya oo imtixaanaad la qaaday oo taqyiim eh kaas may hay imtixaan taqyiimi iyo qiimeen eh insha allahu tacaala kaalanta isan muslimiinta kuku eedintiin adowha ku galnay doorkaas usigay adkeeyoy may kaloo lahaa macallimiinta ikhlaaska halka dadaaloy walaahum alla dartis hoob agnagan may waxaa adduunye aakhar may ku dheefo walba faa'iida malku helo waqtigoo kooban dartiya waalidiinta anoo fursad ku faa'iidaysado waalidiinay wayba ogaadasana macallin shaleedays walmal barakor iyaalka walaa tajrubeey la aragay la ogaadiyu hooba la ara macallimiinta dugsiyadiisa leeyahaa inta leeyaha unugunta mii dhowr sini dugsi dhigtaay shan sini dhigtaay qur-aankan ma hifdiina unni sabab bangay maanaa oo unu dibin iska naganan waalidiinta haddii unana macalinka markii adag garab bagnagad intii ardayga fasah ka jaro iyo dirooga laha dhiso oo asharka ka nagleer marka asa walbarade unuga waalidiinta way balanaa doorkin qaadada mas-uuliyadaas insaaran qiyaamo ilaahay nu warsade mas-uuliyadaas insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum intaasi kadib waxaa bandhig heer sare ah madasha ka sameeyey macallimiintii kasoo qalanjabiyey xalqadaasi لقد من الله علينا بنعمة جليلة حين أنزل القرآن الكريم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو نعمة عظيمة حق لنا أن نفرح بها ونعلن اغتباطنا بها ألم يقل الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال الشيخ الشاطبي رحمه الله وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ah kuwa si weyn u barta qur-aanka kariimka sidaas darteed mas-uuliyiinta wilaayada ayaa xoogga saaray soo saarista macallimiin aqoontooda sarrayso si ay u soo saaraan jiil qura ah mahadsanid cabdiqani kulalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysan idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madlaa insha allah inta- inta ka horaysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu